alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى alih wصaxbih wslama tasliima kasiira kitaabu dacawaat waa kitaabkii ducooyinka la soo guuriyey uu ku sheegayey marka ducooyinka ilaahay jalla wacalaa lagu baryo waxaa ugu qiimo badan aladciyatu alma'huura alwaarida fi lqur'aani wasunna ducooyinka la soo raray ee ku soo arooray qur'aanka iyo sunnada waayo si kastoo qofku uu isugu dayo inuu ilaahay u ammaano iyo si kastuu isugu dayo inuu su-aal xeel dheer u weydiisto ma gaadhaayo ducooyinka soo arooray ee la soo raray lafdigooda iyo qiimahooda iyo macnaha culus ee wanaagsan ay xambaarsan yihiin sidaa awgeed baa waxaa la gudboon qofka muslimka ah ee inuu barto ducooyinka kitaabka iyo sunnada ku soo arooray dabeeta ilaahay uu ku baryo ducaduna waa cibaado weyn waana waxaynaan marnaba ka maarmahayn waayo bani aadam baynu nahay ilaahay jalla wacalaa ayaynu mar walba u baahannay darfata caynna kama maarmi karo sidaa awgeed inaynu ilaahay barino khayrka adduunyo ka aakhiraba weydiisanno ilaahay jalla wacalaa isu dullayno aynu isu dhuldhigno waa mid lagama maarmaana baabu lamri biاdducaa'i wa fadlih farista laysfaray ducada iyo fadligiisa ayuu baabu yahay iyo wa bayaani jumalin min adciyatihi sala allahu calayhi wasalam in la caddeeyo jumlada iyo qaybo ka mida ducooyinkii rasuulka qaala allahu tacaala rabbi waxau uhi wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu uhi udcuunii barya astajib lakum waan idinka aqbali doonaay ducaduna waxay u qaybsantaa ducaau cibaada iyo ducaau lmas'ala labadabana waa lagu fasiray ayadda wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii ibarya astajib lakum waan idinka aqbali doonaa aayadda waxay ahayd tatimadeedu in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin markaa xagga horena rabbi wuxuu ihi barya aayadda xaggeeda dambana baryadu inay cibaado tahay baa ilaahay ku sheegay waxaana ilaahay addoomihiisa u ballanqaadaya barya inuu ka aqbali doono wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan idinkoo isu dhuldhigaya wa khufya idinkoo ka baqanaya innahu laa yuxibu lmuctadiina innahu laa yuxibu ma jecla ilaahay almuctadiina kuwa xadgudba ee ku xadgudba ducada marka khufya waxay noqonaysaa si qarsoodiya ilaahay jalla wacalaa u barya cafwan udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan tadaruc iyo markaa isudullayn dartii iyo wakhufya qarsoodi idinkoo markaa waxa weeye aan waxba qaylqaylin dadkana ismaqashiin ilaahay jalla wacalaa barya innahu laa yuxibu lmuctadiin kuwa ku xadgudbaya ilaahay kuwa xadgudba ma jecla kaa waxaa lagu xadgudbayaana ducadana uu noqon karaa keyrkeedna uu noqon karaa xadgudubka ducadana waxaa soo gelaya in qofku maaragta ku qayliyo ducadii oo uu ku maaragta isku kelifo waxaa kaloo soo gelaya bay ahlulcilmigu dhahay in tafaasiishii waxyaabaha qaarkood markaa uu qodobqodob u sheego waay wa qaala tacaala waidaa sa'alaka cibaadii waidaa sa'alaka hadday kaa weydiiyaan cibaadii addoommahaygu cannii aniga fa innii qariib waan dhowahay ujiibu waanan aqbala dacwata addaaci ka baryootamaya baryadiisa idaa dacaani markuu i baryo hadday addoommahaygu i kaa weydiiyaan waan dhoway oo ilaahay jalla wacalaa sifatu lqurbi sifaadkiisa uu leeyahay bay ka mid tahay waxaa aayadda dhammaystirkeedu uu ahaa falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun hay ajiibaan oo sidaan aniguba markaa uga ajiibaayo baryadooda ee aan u siinayo waxyaabaha ay weydiisanayaan markaan wuxugu yeedheen wax faro hay ajiibaan addoommahaygu oo wixii ha fartoomaan wa qaala tacaala waxaa kaloo uu rabbi yidhi aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu aman ma midka yujiibu ajiibo almudara ka dhiban idaa dacaahu markuu baryo ee wayakshifu suua dhibaatada fayda wayajcalukum khulafaaءa alard a ilaahu maca allah yacni miyuu la mid yahay midaan saas samaynahayn weeye macnuhu allaha intaaba sameeyo xataa gaaladu ay qirsanayd inuu isagu la gaar yahay mid aan sidaas samayn karin miyuu la mid yahay waa maya jawaabtu alaaya qaala wa can nucmaan bni bashiiri radia allahu canhuma can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala adducaau ducadu huwa alcibaada adducaau ducadu huwa isagunbaaba alcibaadatu cibaadadii ducaduun baaba cibaado ah rawaahu abu daawuuda wاtirmidiyi wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix xadiisku waa xadiis صaxiixa weliba tatimuu lahaa ama qeyb dambe oo wuxuu rasuulku akhriyey aayaddaa suuratu kaafir ku jirta wa qaala rabukum udcuunii astajib lakum in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin macnuhuna wuxuu yahay ayay ahlulcilmigu yidhaahdaan adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaadada halka ugu mudan weeye oo iyada qudheedaa cibaadooyin kala duwan koobsanaysa waay marka sidii xadiidka kaleba rasuulku u yidhi sala allahu calayhi wasalam alxaju carafa isagoo markaa tilmaamaya alwuquufu bicarafa inuu yahay arkaanta xajka ugu mudan ayuu halkanna uu yidhi ducadu waaba cibaadadii cibaadadiiba waa ducada sidaa awgeed waxa waajiba ilaahay in loo gaar yeelo ilaahay in loo gaar yeelo ayaa waajib oo ilaahay jalla wacalaa wax la weydiisto ilaahay baana wax walba haya ilaahay baana qofka barya waxa weeyaan ku jeclaanaya ilaahay baana cid baahi tiri kara wa can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yastaxibu mid jecel ee yuxibu aljawaamica min adducaa ducooyinka markaa jawaamicda ah ee koobaya waxyaabaha badan yacnii iyadoo alfaadoodii eriyadoodu ay yar tahay haddana macaanida ballaadhan ee wax badani soo hoos gelayaan wayadacu waanu ka tegi jiray maa siwaa daalika wixii kaa ka soo hadhay rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid xadiisku waa xadiis saxiixa weeye alimaamu alalbaniyuna u saxiix marka aljawaamic min adducaa ayuu rasuulku jeclaa iyadaana fiican yah duco markaa guud oo wax badan koobsanaysa inuu qofku ku ducaysto sidaasaanu rasuulku samayn jiray calayhi asalaatu wasalaam oo bal hadda ducooyinkiisii wax ka mida uu isagu akhrisan jiray iyo kuwii dadka uu bari jirayba wax ka mida insha allahu waynu arki doonaa rasuulkeennana waxaa la siiyey sidiisaba sala allahu calayhi wasalama jawaamicu lkelim hadallada macaanida badan koobaya alfaadooduna ay yar tahay baa la siiyey oo uu ku gudi jiray ku gudan jiray wa can anasin radia allahu canhu qaala kaana wuxuu ahaa akharu ducaa'i nabiy ducada nebiga ta ugu badani waxay ahayd sala allahu calayhi wasalam ee inta badan uu joogtayn jiray اللهma آتنا في الدuنيا xسنة وفي الآkhرaةi xسنة وقنا cdاaب النار متفق عlيه allahuma allah w aatinaana sii fi dunyaa adduunyada xasanatan wanaagna sii xasanadaa adduunyada waxaa soo gudagelaya waxyaabo badan arsaaqdii xalaashahayd baa soo gelaysa cilmigii naaficaabaa soo gelaya camalkii saalixaabaa soo gelaya guri wanaagsan qofka ilaahay inuu siiyaa soo gelaysa gaadiid fiican ilaahay inuu siiyaa soo gelaysa gabadh wanaagsan inuu siiyaa soo gelaysa caruur wanaagsan oo baariina inuu siiyaa soo gelaysa soo aragti waa xasana adduunye oo dhan waa caame garow wa fi laakhirati xasana aakhirana ilaahu xasano iyo wanaagna sii xasanada aakhirana waxa ugu heer sarraysaa jannat lfirdows ayaa ugu heer sarraysa qofka ilaahay jalla wacalaa aakhiro marka la tago jannada uu geeyo xasano ka maqani ma jirto qofka jannada waayaana yaa nacuudu billaahi min dalik xasano u hayaan jirinba wa qinaa ilaahay ou naga badbaadi cadaaba annaar cadaabka naartana ilaahay ou naga badbaadi muttafaqun caleyh waay ducadani sidaa aragtaan waa ducadaa kooban haddana waxba may dhaafin sida suuratulbaqara aynu ku aragnayna ilaahay wuxuu ku ammaanay dadka wanaagsan inay sidan yidhaahdaan oo ilaahay ay ku baryaan wa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanata wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar ulaaika lahum nasiibu mima kasabuu waa ka ilahay yihi jala wacala zaada muslimun muslim wuxuu ku kordhiyey fii riwaayatihi riwaayadiisa qaala wuxuu yidhi raawigu wa kaana anasun anas wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yadcuwa inuu ku ducaysto bidacwatin hal ducaah dacaa bihaa ducadan uu ku ducaysan jiray markuu hal duca doonayo inuu ku ducaysto wa idaa araada markuu doono an yadcuwa biducaa'in ducooyin inuu ku ducaysto dhowrana dacaa bihaa uu ku ducaysan jiray ducadan fiihi dhexdiisa ay fii jumlatihi oo ducooyin badan markuu doonayo inuu israaciyo tan wuu ku dari jiray markuu doonayo hal duca inuu ku ducaystana taasuu ku ducaysan jiray isagoo ku dayanaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa can ibni mascuudin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda allaahumma inii asaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuun baan ku weydiisanaya waa didu dalaal hanuun inaan tooson hanuunaan ku weydiisanaya watuqaa atuqaana waxa weeye oo bimacnaa taqwa alla kacabsi baan ku weydiisanaya walcafaafa dhowrsoonaan baan ku weydiisanayaa iyo walghinaa haninimo rawaahu muslim qaninimadaasina waa qaninimadii nafta waa qanaacadii nafta weeye inama alghinaa hina nafs wa can taariq ibni ashyama radia allaahu canhu waa taariq ibni ashyam ibnu mascuud alashjaci qaala wuxuu ihi kaana arajulu wuxuu ahaa ninku idaa aslama markuu soo islaamo callamahu nabiyu nabigu wuxuu beri jiray sala allahu alayhi wasalama asalaata salaadda ayuu beri jiray mar alla markuu qofku soo islaamo salaaduu beri jiray oo qofku mar hadduu islaamo oo uu islaamkii soo galuu ashahaato arkaantii kale islaamka maxaa ugu mudan salaaddii marka isagoo rasuulku sala allahu calayhi wasalam aada ugu dadaalaya oo tix gelinaya ayuu salaadda barayay waana dee salaaddu tii qofku ilaahay uu kula xidhiidhayo waa asilatu bayna alcabdi wa rabbih waa xidhiidhkii isku xidhaaya u dhexeeyey addoonkii iyo rabbigii uma amarahu dabadeeta wuxuu fari jiray an yadcuwa inuu ku ducaysto bihaulaa'i kelimaati kelmadahan allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafnii warzuqnii rawaahu muslimun allaahuma allah wakfir lii dembi dhaaf makfiradii buu ugu horraysiiyo waa takhliya oo waxa weeye ilaahay ou dunuubtii waxa weeye ii sababi lahayd dhibaatooyinka iyo sharka adduun iyo akhraba ilaahw iga dhaaf warxamnii ilaahay ow i naxariiso wahdinii hanuuniyo wacaafini cafi warzuqnii ilaahay ow i arsaaq wa fii riwaayatin lahu riwaayad kaleoo muslimka u suganina waxay ahayd oo can daariqin uu ka wariyey annahu samica anabiya wuxuu maqlay nabiga sala allahu calayhi wasalama wa ataahu rajulu ninuu yiri oo faqaala uu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow kayfa aquulu sidee baan idhaahdaa xiina asalu rabbii rabbigay markaan wax weydiisanayo qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma kfir lii ilaahay oy dembi dhaafo warxamnii naxariiso wacaafinii cafi warsuqnii ilaahay ow arsaaq fa ina haaulaa'i maxaa yeelay kelmadahaasi tajmacu laka waxay kuu kulminaysaa dunyaaka adduunyadaada iyo wa aakhirataka aakhiradaada labadaba ay ku kulminaysaa soo ma aragtid waa kelmado kooban oo haddana adduun iyo aakhiraba maaragtay koobay وعن cبد اللh بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma qاala wuxuu hi qاala رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay wuxuu hi allahuma allahyow muصرف الqلوbi qلوubta allaha rogrogo gedgediyo صرف qلوubanaa qلوubtayada waxaad ku gedgedidaa calىa طaacatika طaacadaada rawaahu msلm oo xadiidkana dee qeyb ka horeysay buu lahaayo waa xadiidkii ay ka horeysay ina quluuba bani aadama bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqalibuhaa kayfa yashaa soo maaha saasaa rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam quluubta bani aadamku laba farood oo asaabicda ilaahay ka mida ayay ku dhex jirtaa waay marka dee sifatu lasaabicna waa sifaadka ilaahay u sugan ee khabariga ah yuqalibuhaa kayfa yashaa siduu doonuu ilaahay u gedgediyaa qalbigu doono ilaahay jala wacalaa wuu leexiyaa xaqu ka duwaa qalbigu doonana ilaahay jala wacalaa uu hanuuniyo xaqa ayuu ku toosiyaa sooma aragtid sidaa awgeed baa rasuulkeennu wuxuu ina barayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inaynu ilaahay weydiisanno qalbigeenna inaanu leexin ee uu daacadiisa iyo khayrkiiyo wixii uu ka raalli yahay uun ku gedgediyo oo ilaahay uu ka badbaadiyo waxa weeye inxiraafka iyo zayqa iyo isrogga inuu ilaahay ka badbaadiyo rabbanaa laa tusiq quluubana bacda id hadaytanaa whab lanaa min ladunka raxma inaka anta alwahab allaahuma sarif alquluubi sarif quluubana calaa daacatik waayahay qofkuna markuu ogaado ikhwaani inuu qalbigu markaa aad iyo aada isu rogrog badan yahay oo habaadka iyo sugnaanta khayrka iyo daacada ilaahay lagu sugnaadaa mid casiisa ay iska tahay wuxuu markaa ogaanayaa inuu waxa weeyaan u baahan yahay inuu rabbigii weydiisto habaadka iyo sugnaanta xaqa inuu ilaahay ku sugo qalbigiisa uu xaqa waafajiyo iyo daacadiisa iyo wixii uu raalli ka yahay maxaa inooga baahan ducooyinkaa rasuulka inaynu maaragta akhrisanno sala allahu calayhi wasalam wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal tacawaduu billaahi min jahdi lbalaa tacawaduu billaahi ilaahay ka magan gala min jahdi lbalaa dhibaatada balaayada jahdi marka haddii la idhaa jiimka la kordha waa mashaqadiiyo dhibaatadii balaayadu ay lahayd iyo imtixaankii wa daraki shaqaa iyo guuldarra inay qofka markaa soo gaadho soo haleesho wa suui alqadaa ay wa suui lmaqday iyo waxa qofka markaa lagu xukumay loo qadaro kiisa xun waxaynu almaqdiyi u nidhi lianna qadaagu waa ficilka ilaahay walaysa fiihi suu suuba kuma jiro ha yeeshee waxa suugu ku jiri karaa waa maqdiga qadaagii waa waxa ka dhasha ee maqdiga ah ayaa wuxuu dhici karta inuu noqon wax dee qofkii maaragtay waxa weeye adag ama dhib ah ama sharca inuu noqdo ayaa suuro geli karta marka waa suuil qadaa'i baan ilaahay ka magan gala ayaa ka magan gala baa rasuulku leehi sala allahu alay wasalam waay ee wa min suui alqadaa wa shamaatati alacdaa iyo uwiirsiga acdaada iyo acdaada cadowyaalka ku wiirsigooda inay kugu wiirsadaan cadowgu muttafaqun calayhi wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo arooray oo ku soo aroortay markaa صaxiix ah qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yihi waa sufyaan ibnu cuyayna abu moxamed alhilaali markaa waa raawiga xadiidkan warinaya qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yihi ashuku waxaan ka shakisanahay anii anigu zidtu inaan siyaadiyey waaxidatan minha afartaa mid ka mid ah jahdi اlbalaa daraki shaqaa suui اlqadaa shamaatat اlacdaa soo afar maaha afartaa mid ka mida inaan anigu siyaadiyo oo saddexna rasuulku maaragta sheegay midna anigu aan ku daray ayaan ka shakisanahay buu yidhi hadda ma garata riwaayaddani markaa waan ka shakisanay buu yidhi riwaayaad kalee ku soo aroortay isagoo tilmaamaya oo leh aan shaki sheegahayne la mid ka midaan ziyaadiyey leh oo saddexna rasuulkaa sheegay sala allahu alay wasalam midna waan ku daray tuu ku darayna waxay noqonaysaa shamaatat ilacdaagaasay noqonaysa taa u dambaysa weeyi ee afraad ma fahamti waxaana markaa ahlucilmigu tilmaamay sida alxaafid ibnu xajar iyo waxay jirtay dee nin weyn buu noqday marka afartaa ta dambe ma ku daray berigii dambe dee waktigii baa ku dheera nin weyn buu noqday deetana markii dambe ayaa waxa weeye wuxuu ka shakiyey saddex inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa hubeen laakiin tii isagu ku daray ayuu ka shakiyi jiray markaasuu deetana odhan jiray markay iska dhex gashay ayuu odhan jiray afartaa mid ahaan baan ku daray saddex ina saddexna rasuulkaa sheegay markaa xataa tay ahayd baa markii dambe ka lumtay ma garanaysa laakiin waxaa la hayaa ruwaaddii waagaa hore ka warisay markaa hore uu xasuusnaay oo caddayn jiray ruwaaddii ka warisay baa la hayaa oo sheegaysa tuu odhan jiray waan ziyaadiyo waan ku daray taa damba inay tahay sooma aragtaan markaa sidaasaa lagu ogaaday inay washamaatat ilacdaa tahay tau isagu ku daray waa muxuu isagu ugu daray taana waxa weeye way ka jawaabayaan ahlucilmiga iyo shuruuxdaad ka eegi doonta qaala wacanhu ay wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda allaahumma allahayow aslix lii iyo hagaaji diinii diintayda ilaahayow i hagaaji alladii kaasoo huwa isaguba cismatu amrii arrinkaygoo dhan ka ii ilaalinaya ahaaday arrinkaygoo dhan ka ii ilaalinaya xaqiiqa haadihi ya ikhwaan qofka haddii diintiisu u toosto arrinkiisa kaleo dhammina wuu u toosaya waayo diintaa uu bartee uu ku toosan yahay baaba dee waxalla wixii wanaag iyo khayr tusaysa sharkiina ka duwaysa oo markaa intuu arka uu iskaga baydhaya wa aslix lii ilaahay iyo hagaaji dunyaaya adduunyadayda allatii taasoo fiihaa uu ku sugan yahay macaashii noloshaydu markaa waxa weye dhexdeeda ku noolahay wa aslix lii ilaahay iyo hagaaji aakhirati aakhiradayda allatii fiiha macaadi taasoo halkan u noqonaya ah ee aan tegayo berri wajcal ilxayaata ilaahayow ka dhig nolosha ziyaadatan lii fii kulli khayr khayr kasta midaan ku siyaadsado ilaahayow ka dhig oo inta aan noolahay eed igu tala gashay ilaahayow noloshaa iga dhig midaan khayr iyo wanaag ku siyaadsado sooma aragtaan ilaahayow iga dhig wajcal ilmowta geeridana ilaahayow iga dhig hadday sooba degdegtood hore nafta iga qabato raaxatan lii min kulli sharin shar oo dhan midaan kaga raaxaysto ilaahay ow iga dhig haddaad geerida waxa weeye iiba soo dadejiso rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey waa duco markaa aada iyo aad u qiimo badan duco aada u qiimo badan weeye waay oo jaamica khayr adduunya mid aakhiraba koobaysa intaan noolaha ilaahay oo mid khayr ma aragtay aan ku siyaadsaday ilaahay iga dhig waxaa soo gelaysa midaan dib u noqone sare u socdo khayrkiisa iyo wanaaggiisu ilaahay uga yeelo oo khaatimo wanaagsanna loogu khatimo oo khaatimo wanaajista qaala wacan caliyin radia allaahu canhu qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi allaahuma hdinii ilaahay ow i hanuuniyo wasadidnii ilaahay ow i toosi wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay allaahuma innii as'aluk ilaahay waxaan ku weydiisanaya alhuda hanuunkiiyo wasadaada toosnaanta asadaad waa istiqaamada iyo waxa weeye isaabada xaq iyo khayrka marka labada lafdina waxay ku kala duwan yihiinuun lafdigaa horena waa ficil hdinii wasadidnii lafdigan dambena waxa la cabiray un ism allahuma inii as'aluka alhudaa wasadaad sooma aragti lafdiga horena ficil buu sheegaya lafdiga dambena ism buu sheegaya qaala wacan anasin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yaquul wuxuu rasuulka ilaahay ahaayo mid yidhaahda allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasali wاljubni wاlharami wاlbukli waacuudu bika min cadaabi اlqbr وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهma allah yw inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alcajzi cajzigii baan kaa magan gelayaa cajzigaasi markaa wuxuu noqon karaa cajzigii jirhka oo ah qofku طaacaadkii ilaahay iyo khayrkii iyo inuu wixii wanaagsanaa inuu kari waayo kadalika cajzigii caqliga ahaa qofku inuu qof iska maaragta aan caqli fiiqnayn noqdoon dantiisa garanahayn adduun iyo aakhira oo qof iska kala jeedoon caqli fiicna inuu noqdo walkasali iyo wahsiga waljubni markaa kasalkaasi rasuulku in badan buu ka magan geli jiray ilaahay waa in cibaadadii iyo khayrkii iyo taacadii ilaahay iyo qofku wixii u anfacayey waa inuu ka wahsado oo nashaad iyo firifircooni uu u yeelan waayo waljubni iyo fulaynimadi iyo walharami gebowga gebowgaasina gebow oo dhan maaha eh waa gebowgii markaa keenayey dacfiga badan iyo asaasaqa soo ma aragtid oo qofku dee waxa weeye uu isku dhex daadanayay gebigiisuba ee uu la asaasaqayey gebowgii nooca ahaa weeye waanaynu soo marray say qudhisa waalbukhliyo bakhaylnimada waashan bakhaylnimada la idhaahdaana ma fiicna wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi alqabr cadaabka qabriga la ysku cadaabo wa acuudu bika min fitnati almaxya waalmamaat waxaa kaloon kaa magan gelaya fitnada nolosha iyo tageerida labadaba inaan nolosha ku fitnoobo iyo fitnada geerida wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo aroortay wadalaci dayn wadalaci dayni culayska dayntana ilaahay waan kaa magan gelaya iyo wakhalabati rijaali rag inay muquuniyaan oo iga adkaadaan inay rag hee iyo muquuniyaan waa tahay qaala rawaahu muslim muslim baa wariyey buu yidhi laakiin muslim ma warine bukhaari unbaaba wariyeyba oo riwaayaddani bukhaari baa wariyey muslim ma warin xadiidkan waa tahay wa dalaci dayn asalka kelmadda dalaca waxaa loo isticmaalaa leexsanaanta ama dhanu janjeedhka waa min dalacaydaa maala ayaa laga keenayoo waxaa loo isticmaalaa qofku markuu dhan maaragtay sidii uu yar dhutinayo ee dhinac waxa weeye uu u janjeedho ayaa asal ahaan loo isticmaalaa laakiin hadda mar haddii daynta loo tiiriyey dalaci dayn waa hiqalu dayn weeye waa daynta culayskeeda yaa markaa ducadanna qofku haddii dayni saaran tahay ama uu culayskeeda dareemo wuu ku ducaysanayaa ilaahay buu jalla wacalaa uu maaragtay ka baryayaa haddii uu dayn dareemo haddii kalena wuu iskaga ducaysan karaa dayntuna moogta waa wax dhib badan wakhalabati rijaalla macnaheed wuxuu noqonayaa rag inay iga adkaadaan ay muquuniyaan inay hee ragi muquuniyaan وعn أbي bكr الصديq رضي الله عنه أنه qاla لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waxaa laga wariyey صxaabigaas inuu rasuulka ilaahay ku yihi calimnii bar rasuulka ilaahayow ducاءan ducاء adcuu bihi aan ku ducaysta fii صalaatii salaadayda dhexdeeda qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa allahuma allahyow inii anigu ظalamtu nafsي naftayda ayaan dulmiyey ظulman kaثiira dulmi fara badan walaa ykfir الذuنuuba dunuubtana ma dhaafa ilaa anta adiga mooyaane fاkfir lii ilaahay ow ii dhaaf makfiratan dembi dhaaf min cindika agtaada ka aha ilaahay ow ii dembi dhaaf warxamnii ina naxariiso innaka adigu anta algafuuru raxiim adiga ayuunbaa allaha dembi dhaafka badan ee raxiimka ah ee naxariista badan muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim waa isku waafaqay waa yahay wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku sugnaa wa fii beyti salaadayda aan ku ducaystiyo wa fii beyti gurigayga ducadanna waa ducada aadka u jaamica ah ee qiimaha badan waxaa kaloo markaa waxa weeye cajiibah haddii rasuulku uu baraayo abubakr asidiiq sidiiqu hadihi اlumma wa huwa man huwa oo cid uu ahaa ah hadduu ku leeyahay waxaad tidhahdaa allahuma inii dalamtu nafsii dulma kahiira waxaan dulmiyey ilaahay ou naftayda dulmi fara badan ya famaa baaluka bikayrihi kayrkii iyo dadka kale maxaad u malaynaysa abubakar sidiiq wuxuunbaa ka fadli badnaa rususha iyo ambiyada ilaahay soo dirunbaa ka fadli badnaa axad kaleoo ka fadli badnaa ma jiro waayo ummadaha ummaddana ugu fadli badnayd ummaddanna saxaabadii qarnigii horaa ugu fadli badnaa qarnigaa horena isagaa ugu fadli badnaa soo maaha biijmaaci ahli اlcilm isagaana markaa weliba ugu cilmi badnaa saxaabada marka haddii taa uu baraayo cid kalena maxaad u malaynaysaa qaala wuxuu ihi mualifka alimaamu الnawowiyu raximah اllah wa ruwiya waxaa la wariyey dulman kaiira waa la wariyey wa ruwiya kabiirana waa la wariyey dulman kabiira bihaa ilmuhalaati kaiira iyo wa bilba ilmuwaxadati bada halka dhibe cala kabiiran fayanbagii waxaa habboona an yajmaca inuu kulmiyo ay huwa kii ducaysanayay baynahumaa labada lafdi oo fa yuqaala la idhaahdo ama waxaad tidhaahdaaba ka horena waxaad ka dhigtaa majhuulo fayanbagii waxaa habboona an yujmaca in la kulmiyo baynahumaa labadaa kelmadood oo fa yuqaala la idhaahdo kaiira kabiira allaahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira kabiira saa la ysu raaciyo macnihii buu leeyy marka sidanuu sheekhu isagu qabaayuu marayaayo labadan lafdiba ma aha ee ducooyinka maaragtay ruwaadda qaarba lafdi sheegeen labada lafdiba in la isdabageliyo oo labadaba maaragtay ilaahay lagu wada baryo ayuu maray laakiin sida sawaabka ahi waxay tahay ee kayrkii maray ya ahlulcilmi kale ay baraarujiyeen sida ibnulqayim iyo inaan maaragtay mar qura saa laysu raacinahayn labada lafdi magarat ee waxa fiican in la idhaahdo waa min baabi tanawuc oo marba lafdi lagu akhriyo marna tusaale ahaan hadday labaduba sugnaadaan dulman kaiiran la ydhaho marna dulman kabiiran hadday labaduba sugnaadaan ma fahamte marna kaa la qaato marna kaa la qaato laakiin in mar qura la wada jamciyo taasi wax daliila ma laha waxaanay markaa idhaahdeen ahlulcilmigaasi ruwaadda qaarba maaragtay lafdi bay sheegeen marka waxay taasi kutusaysaa inay maaragtay labaduba rasuulka sala allahu alayh wasalam ay ka soo arooreen mar haddii labaduba rasuulka ka soo arooreen dee qofku ikhtiyaar buu leeyahy hadduu kan akhrista iyo hee hadduu kan akhriyaba labadiiba waa waarid weeyi laakiin raawi markaa dee labadaba israaciyey ma jiro raawiba mid buu sheegay soo maa qaala wuxuu uhi wacan abi muusa radia allahu canhu markaa waxaad tidhahdaa alaswabu an yudcaa bihada taaratan wa bihada taaratan ukhraa wa ama aljamcu falaa daliila calayhi wa can abi muusa radia allahu canhu can اnabiyi salى allahu alayhi wasalam anahu kaana yadcuu wuxuu rasuulku ahaa mid ku ducaysta bihada ducaai ducada allahuma kfir lii khaiati wjahlii waisraafii fii amri wamaa anta aclamu bihi min allaahuma allah ikfir lii idhaaf khaiyatii gefkaygiiyo wajahlii meelka dhacayga jahligayga waisraafii iyo xadgudubkayga fii amri arrinkaygaan ku xadgudbo iyo wamaa anta aclamu bihi minii waxaad iiga ogaal badan tahay allaahuma kfir lii ilaahay u idhaaf jaddi wahazlii ilaahay u markaa dhabtayda iyo dheeldheelkaygaba ii dhaaf wixii dhabiga ah iyo wixii dheeldheeliga ah waa khaطa'ii wacamdi wixii aan ku halmaamo ama ku gafa iyo wacamdi wixii aan barheedhaba ilaahu iga dhaaf wa kullu daalika waxaasoo dhammina cindii waan maaragtay leeyahay oo agtayda ku sugan yihi waa waxaan maaragtay galay allaahuma kfir li ilaahu dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsadiyo wamaa akhartu waxaan dibdhigiyo wamaa asrartu waxaan qarsadiyo wamaa aclantu waxaan muujistayba wamaa anta aclamu bihi minii iyo waxaad iga og tahay anta almuqadimu waxaa tahay ka wax hormariya wa anta almuahir ka wax dibdhigan adiga ah wa anta calaa kulli shayin qadiirun shay walbana waad awoodaa muttafaqun calayhi qaybtan ducada ka mida dambena waynu soo maray marka sidaasaa rasuulkeenna sharafta li sala allahu alay wasalam ilaahay uu baryeeyey waa qofkii addoonkii ilaahay oo qiranaya waxa weeye ilaahay u qiranaya waxalla wixii markaa uu ka galay iyo xaaladiisa dhabta ah rasuulkeennana dembigii hore iyo kii dambeba waa loo dhaafee ummaddiisuu tacliiminaya inagu ina baraya inaynu sidaa nidhaahno inu ilaahay saa u barino dhinac kale marka laga eegana isaguna ilaahay buu jalla wacalaa isu dhuldhigayaa oo waxa weeyaan markaa u ictiraafayaa bimaa huwa ahlun lah waxa ilaahay uu ehel u yahay وعn caaئiشhaةa radي الlaه عanهa أن النabiya slى الlaه عaليهi وasلم kaana yquل fii ducaa'ihi wuxuu rasuulku odhan jiray ducadiisa uu ku odhan jiray اllahuma inii acuudu bika min شhari maa camiltu wa min شhari maa lam acmal rawaahu muslim ilaahay waxaan kaa magan gelayaa waxaan sameeye sharkiisa iyo waxaanan samaynin sharkiisa ma fahamti waa labadaa waxaan sameeyey la geray sharkiisa waxaanan samayn maxaa laga wadaa waxaa macnuhu noqonayaa macnihii wixii mustaqbalka iga dhici doono sharkiisana ilaahay waan kaa magan gelaya iga badbaadi ama macnuhu wuxuu noqonayaa wa min shari maa lam acmal waxa la yidhi sameeya dabadeetana aanan samayninaan dee ka gaabiyey yaa sharkiisaan ilahu kaa magan gelaya wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana min ducaa'i rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama ducada rasuulka ilaahay waxaa maaragtay ka mid ahaa allaahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatik wa taxawuli caafiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jamiici sakhatik ilaahay waxaan kaa magan gelayaa min zawaali nicmatik nicmadaadu inay iga zuusho ayaan ilaahay oo kaa magan gelaya waay nicmooyinku inay zuulaan waxyaabaha u sababtaana waxaa ka mida shukri la-aanta oo nicmada haddii lagu shukri waayo oo ilaahii keenay looga mahadnaqi waayo way zuulaysaa haddii laakiin shukri lala yimaado ilaahay looga mahadnaqo way sugnaanaysaa weliba way soo kordhaysaa wa taxawuli caafiyatik iyo caafiyadaadu inay iga wareegto oo iga intiqaasho oo tusaale ahaan qofkii isagoo xanuunsanayey ee isagoo caafimaad qabay oo iska ordayo howlihiisa iska kala watay xanuun uu ku yimaado oo bogsinyihii iyo caafiyadii markaa marad iyo xanuun uu u soo weydaarto wa fujaa'ati niqmatik iyo ciqaabkaagu inuu markaa igu soo kadiyo oo fujaa'adu waxa weeye waa kadiskii iyadoo markaa muqadimaad iyo hordhacyo iyo waxba aanay soo yeelan in ciqaabkaagu iqabsado oo uu igu habsado wa jamiici sakhatik iyo wax alla wixii ku cadho gelinaya cadhadaada oo dhan alla wixii cadhadaada keenaya o dhan baan kaa magan gelaya rawaahu muslim waa duca iyaduna markaa qiimo badan oo jaamic ah oo qof waliba uu u baahan yahay وعn زayd بn arqm radي الlه عnه qaala kaana rasuulu الlahi slى الlaه عalyه وasلama yquul rasuulka ilaahay wuxuu odhan jiray allahuma allah inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min alcajzi wاlkasl wاlbkli wاlharami wcadaabi اlqbr allahuma allah w aatisi nafsi naftayda taqwaaha laka cabsigeeda wazakiha ilaahay ou ahir anta adigu khayru man zakaaha cidda dahirta ka ugu khayr badan baa tahay anta waliyuha adigaa weligeedii ah naasirkeediiyo ka u gargaaraya wa mowlaaha kii lahaana adiga ah oo iska laba ay maalikuha allaahuma allah innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cilmi laa yanfac cilmi aan waxba anficin cilmi aan waxba anficin cilmiga aan waxba anficin waa kaan lagu camal falin bay ahlulcilmigu yidhaahdeen qofku hadduu wax maqlo ama uu ogaado cilmiga ka midoo camal uga baahan yaa oo dabadeetana halkii aanu ka qaadin muu maaragtay cilmigaasi cilmi naafica uma noqon waaya wa min qalbi laa yakhshac iyo qalbi aan khushuucahayn oon u jilcahayn una dabcahayn dikriga ilaahay jala wacalaa iyo xaqa wa min nafsin laa tashbac iyo naf aan dhergahayn oo adduunyadiiba aan ka dhergahayna saasun u dalbayso saa u raadinaysa mar haddii la yidhi dhergiba maysana meel kasta inay isku qaadaa ka laasimaysa oo ka dhalanaysa meel kasta inay isku qaaddo meel kasta ka raadiso wa min dacwatin iyo duco laa yustajaabu lahaa aan la aqbali rawaahu muslimun duco aan la aqbalahayn muslim baa wariyey ilaahay baynu ka magan gelaynaa allahuma inaa nacuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min ducaain laa yustajaabu laha waa eriyo sharax dheer lahoo qiimo badan oo ay tahay qofka muslimka ah inuu aad iyo aada ugu celceliyo ilaahay jalla wacalaa arrimahan ka magan galo bal xadiidka hadda sharaxa uu saarayo eeg ibnu rajab alxambali risaaladiisa qiimaha badana la ydhaha fadlu cilmi salafi calaa cilmi lkhalaf buu ku keenaa xadiidkan iyo riwaayadihiisa kale sunanka ku yaaliyo lafdiga sheegaya acuudu bika min haulaai alarbac isagu waa daciif laakiin xadiidkani dee lafdigani muslim buu ku yaalaa lafdiyo kale oo dee iyaguna arrimahan sheegayo oo sunanka ku soo aroorayna way jireen markaa bal hadda markuu sharaxayo eeg qaala wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama kaana yaquulu wuxuu rasuulka ilaahay ahaa mid yidhaahda allahuma laka aslamtu ilaahay o adiga ayaan kuu hoggaansamay wabika aamantu adigaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu korkaagan tala saartay wa ilayka anabtu xaggaaga ayaan u soo noqday wabika khaasamtu daraaddaa baan markaa u doodayoo aan cadowga ilaahay iyo dadkii qaldan ula dooday wa ilayka xaakamtu xaggaaganaan u xukun doontayoo sharcigaaga iyo waxyigaad soo dejisay ayaan maaragtay u xukun tegey faqfir lii ilaahay ow idhaaf maa qadamtu waxaan horraysiistay yoma akhartu waxaan dibdhigay yoma asrartu yoma aclantu anta almuqadimu anta almuakhiru laa ilaaha illaa anta zaada bacdu ruwaati ruwaadda qaar waxay kordhiyeen walaa xawla walaa quwata ila biاllah muttafaqu calayh ducadanna iyadana hore waynu u soo marrayoo xagga hore kitaab baabkii tawakulka iyo waa inagii ku soo marray waa ducada cajiibka ahee ilaahay jala wacalaa qofku uu isu dhiibayo ee uu tala saaranayo ee waxa weeyaan markaa uu baryayo qaala wcan caaishaةa radia allahu canha ana nabiya salى اllahu عalayhi waslama kaana yadcuu wuxuu ahaa mid ku ducaysta bihaulaai اlkalimaati kelmadaha allahuma inii acuudu bika min fitnati الnaar wacadaabi الnaar wmin shari اlghinaa wاlfaqr allaahuma allahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min fitnati الnaari fitnada naarta iyo wa cadaabi annaari cadaabka naarta wa min shari alghinaa iyo waxaa loo yaqaano markaa hodannimada sharkeeda iyo waalfaqr faqriga sharkiisa labaduba shar bay leeyihiine ilaahay ou sharkoodaan kaa mugan gelayo rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiixu wahada lafdu abi daawuuda waay abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey xadiidkan markaa qayrkoodna way wariyeen oo ahlulcilmi kalena way wariyeen sida imaamu axmed iyo kayrkii lafdiganna uu hadda sheekhu inoo sheegayana aragtay waa lafdigaa tirmidi iyo waxaa kaloo jira lafdiyada xadiidku leeyahay qaarkoodna maaragtay waabay soo arooreenoo waxay ku soo arooreenba saxiixeynkay ku soo arooreen bukhaariga iyo muslimka ayay lafdiyada qaarkood ku soo arooreen lafdiga tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajiyo axmed iyo ay wariyeen ayaa ku soo arooray saxiixeynka waa tahay qaala wuxuu uhi can ziyaad ibni cilaaqata waxaa laga wariyey ziyaad ibni cilaaqata can camihi adeerkii wuxuu ka wari wahuwa adeerkii quطbatu bnu maalikin weeye radia allahu canhu yo qaala inuu yidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaquulu mid yidhaahda allaahuma allahayow innii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min munkaraati alakhlaaq akhlaaqda toodee xunxun iyo walacmaali camallada xunxun iyo walahwaa'i hawooyinka waxyaabaha ictiqaadaadka iyo ahwaada xunxun baan kaa magan gelaya rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkuna waa xadiis markaas sugan weeyo saxiixa wacan shakali bni xumaydin radia allahu canhu qaala wuxu uhi qultu waxaan hi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow callimnii ibar ducaaan duca ilaa rasuulka ilaahay ow ibar rasuulka ilaahay ow duca ibar qaala wuxu uhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma allahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min shari samcii sharka maqalkayga iyo wa min shari basari sharka araggayga iyo wa min shari lisaani sharka carabkayga iyo wa min shari qalbi sharka qalbigayga wa min shari maniyi iyo sharka manidayda rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun xadiisku waa xadiis صaxiixa imaam اlalbanina wuu صaxiixiyey haddama garata marka sharka maqalka sharka aragga sharka qalbiga sharka carabka sharka manida waxaa looga jeedaa manidana dee xubinkii maaragtay taranka ilaahay ow sharkiisaan kaa magangelayaa waa tahay waa xadiis صaxiixa weeye وعn أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna يقuل wuxuu rasuulku ahaa mid yidhaahda اللaهuma allah ow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min albarasi barastiyo wاljunuuni junuunka waalida iyo wاljudaami judaanka iyo wasayi الasqaami xanuunada xunxun markii hore xanuuno khaasoo gaaruu sheegay barasta iyo junuunka iyo judaamkuu sheegay markii dambena rasuulku uu camimay salى الlaهu عalيه waslm wasayi اlasqaam rawaahu abu daawuuda biisnaadi صaxiix waa roob baad mooddaa halkaa caawaynu dayno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online